waa salaadii ciidda oo maanta si wadajir ah loogu ciiday dalkan austraaliya guud ahaan halkan waa mid ka mid a masaajidda magaalada melbourne waxa aan kula dukaday boqolaal muslimiina oo soomaali ay ka mid tahay salaada kadib ayaan la hadlay qaarkood oo iiga warramay dareenkooda farxadda saaka siday u ciideen ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan muslimiinta meelay joogaan maanta waa ciidaynaa waa farxad soddon cisho ayaan soo sonnay waajibkeennii baan soo gudanay aniga iyo familka iyo muslimiinta dhan waa isla wada ciidaynaa aad baan u faraxsannahay ciiddan ciiddeeda waa tii covid nka uu guryaha nugu xareeyey laakiin ciiddan waxaan joognaa maasha allah dadkii o dhan waa isu yimid communitiga islaamiga waan isu nimid waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan ku leeyahay nabad ku ciida ilaahay waxaan ka baryaa inuu nabad iyo barwaaqo iyo naxariis idinku maasheeyaan ilaahay idinkaga baryayaa maana inta muslimiinta ah meel kasta ay joogaan khaasatan ummadda soomaaliyeed oo ka dhalannay ilaahay waxaan rajaynaynaa ciiddaan ciiddeeda kale inay farax ku ciidaan tanne saasoo kale inay farax ku ciidaan dhibka haysana ilaahay inuu ka qaado maanta waa maalin ciidda waa maalin farxadda ilaahay waxaan ka baryaynaa annagoo u khashuucsan in ummaddeenna soomaaliyeed oo dhibka badan ku jirto ilaahay inuu ka qaado magacayga cabdiqadar cabdi aadan waaye baafu ciid mubaarag maanta waxaa waa maalin fiican waaye waa ciid soonkeena si beela noogu dhammaada maasha allah xaaladda oke waaye baafu ciid wanaagsan waxaa salaamaya all my family and all my friend magaca ibraahim yuusuf sheekh waaye oo ku nool waddankan australia especially magaalada melbourne alxamdulilah ciidankii ciidaysanigeka saad arga haytaan maasha allah ciiddi hor ciidanka duwanta because covid nnteenkii maadaama ilaah noo saari alxamdulilah waxaan leeyahay ma gaar ahaan salaamay familkayga oo milkas ruwan iyo koonfur galbeed especially baydhaw soomaali salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayda leylaa la dhahaa maasha allah meelboonaa ku noolahay maasha allah tabaarak allah gasta ehelkeyda dadkeeda soomaali joogaan dhana salaama ciid mubaarak
waa ku salaamay baafe maasha allah maanta aad baan u faraxsannahay si fiican baan u ciidnay magacayga waa bashiir maxamed abdiraxmaan ku nool australia magaalada melbourne aad baan idiin salaamaya ummadda islaamka oo muslimiinta maasha allah aad baan u faraxsannahay si fiican baan u ciidnay marka sanadkii hore naloo eego aannu guryaha ku tukannay oo aan ciid la ysugu imaan sanadkan waxa weeye masaajidkaannu soddonka ku dhammaysanay masaajidkan quruxda badan maasha allah ciiddii iyo tahajudkii iyo maalin walba magacaygu waa cabdirasaaq ibraahim sabriye magaalada melbourne australia ayaan ku noolahay victoria maanta waa maalin weynoo ciidah ilaahay waa noo nimceeyey sanadkii hore guryahaannu ku tukannay kuna ciidnay sanadkan ilaahay waa noo nimceeyey culayska ilaahay waa naga qaaday masaajidkaan maanta ku tukannay ciiddii waa noo dhammaatay shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan u rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo ciid wanaagsan magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed ducaale waxaan joogaa dalkan australia magaalada victoria maanta waa maalin farxad leh waxaanu soo ciidnay ciid baanu soo qaadanay la soo qaadanay qolaha muslimiinta ee ku nool gobolkan khaasatan masaajidka briston waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli muslimiinta meel kastoo ka joogaan daafaha adduunka iyo ummadda soomaaliyeed gudo iyo dibadba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah maxamed sakariya waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel ay joogaanba gaar ahaan walaaladay iyo ehelkayga oo jooga adduunyada daafaheeda bishan maasha allah bishan ciidan ciid hore waa ka duwan tahay si farxada ayaan u ciidnay ciiddii hore gobolkan iyo magaalada melbourneba waxaa saarneyd xayiraad adag oo sidan suuragal uma ahayn in dadku ay isu yimaadaan oo ay wada ciidaan laakiin sannadkan ayaa ka duwan soonqaadkii hore ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya